boqolkii boqol waa u hambalyaynayaa maadaama maalmaha nabadda ay kamid tahay maalinteeda ugu horeysay aad iyo aad usoo ayaan usoo dhoweyneynaa waa shayga ugu muhiimsan oo dunida laga isticmaala nabaddu waa shay muhiim ah marka maasha allah aad aad ayaan u hambalyo leeyahay usoo dhoweynayaa maasha allah yuusuf hay-adaha amniga meel kastoo ay joogaan waa inoo muhiim anagu ma ganacsan karno mana shaqaysan karno kii shaqayar ka shaqeeya kii shaqooyin ka shaqeeyaba waxaa muhiim u ah inuu amni u helaahay marka hay-adaha amnigana meel kastoo ay joogaan wayna ilaalshaa wayna garab istaagaan jeefka ugu sokeeyo iyo saldhigga noogu sokeeyo ayaan u cabanaa ciddii markaas ayadahi aan dhibaato u aragno inaan la wadaagno sidaas ayaan ugu gudbinaa wallaahi maasha allah shacabka iyo boolisku waa dad isku wada muhiima soo boolisku waa hooyada shacabka oo kenyaanka meel kastoo ay joogaan aninkana markaas ayadahi waan la wadaagnaa way culeys oo markaas nala soo gudboonaada ayaguna waynu garab istaagaan waxaan dhihi karnaa boqolkiiba boqol boolisku waa inoo dadaalaan wadanka hadda aan joognana amni ayay ka dhigaan kenya oo dhan maasha allah nairobi khaasatan xaafadda isliin ku sugannahay boqolkii boqol ammaankeedu waa hundred percent xilligii la raba ayaan socon karnaa xilligii la raba ayaan ganacsan karnaa waa tahay marka wada shaqaynta noocaas ee idinkala dhexaysa booliiska sidee loo sii wadi karaa bay kula tahay booliiska iyo dadka shacabkuna si dhaba ay ugu wada shaqayn karaan wallaahi sida hadda ay tahay in meeshada laga sii ambaqaado oo hore looga sii socdo oo sida hadda la- booliska iyo shacabka oo iskula shaqeeyaan lasii labajibaaro oo boqolkii boqol hore loo sii wado ayaa unbaa lagu sii wada shaqayn karaa soo haddii oo ga- ee dabacshilaasho ay imaado tuugada iyo qashinka iyo cayaalada subabaawga iyo qashinka balaada ayaa badanaysa laakiin sida hadda ay wax ku socdaan wanaaga iyo amniga hadda ka jira magaalka waxuu ku imaaday shacabka iyo booliska oo isku mid ah meel kasta jief no- ee naloo keenay meel kasta ciidan oo noo taagan yahay meel kasta askari oo noo taagan yahay marka haddeertana waxaan leeyahay boqolkiiba boqol in meesha hadda ee- ay taagan tahay hore looga sii socdo dib aan loo laabanin maalin kastaba nabadda inaan ka shaqayno oo nabadda mar kastaba aan hirgelino diinteenna ayaana faraysa sidii nabad xasilooni ee lagu heli lahaa saqiir iyo kabiir nabadda wayna wada qusaysaa inaan ka wada shaqaynana waa mas-uuliyad ina wada saaran magacayga waa maxamuud siyaad een, maanta horta waa maalin weyn oo maxaa la dhahaye een, in la xusano mudan een, nabadana de waxaan ku nool nahay waaye een, dadka walaalaheen ee nabadda ka maqan tahaa ilaahay nabadda inuu ilaah u keeno shacabka iyo booliiska dee wada shaqaynin wax amniga imaanaya ma laha marka wada shaqayn waa inaga dhexeysaa wax- oo- oo dadka dhibaya haddaan aragno ama amniga qalqalgelinayo een, inta badan waa la socodsiinaa intaas waxaan is dhihi karaa waxaa lagu kobcin karaa horta wax walba wada shaqayn bay ishay ku fiican yihiin een, waxaan isheegeen isleeyahay shacabkana waa inay booliiska ku xirnaadaan iyo hay-adaha amniga een, hay-adaha amnigana waa inay isheegeen ayagana laftirkooda ay dadka shacabka aysan iska fogeyn ay soo dhaweystaan si een, xogaha ka qarsoon iyo maxaa la dhahaya ay u helaan waxaa ladhahaa magacayga eh, madam jawaahiraa ladhahaa waxaan joogaa xaafadda islii aan ka shaqeeya Eh, maanta waa maalinta adduunka world peace day waay, waa maalinta ammaanka ad- waxaan leeyahay dadka shacabkayga meel walba ay joogaan si nabad ah oo qurux badan oo jawi degan ah ku dabaaldega maasha allah tabaaraka allah waxaa la yidhi nabadaa naas la nuugo leh nabadda hadday yeelin ma yeelaysa naas la nuugo nabada na- maanta kenya waa hooyo nabad baan ku haysanaa alxamdulilah becshirooyinka way furan yihiin ee, dadki way shaqaysanhayaan ku imaashada bulshada kasta oo waad og tahay waa la yara diidayo waxa waayey hadda bomas of kenya baa maanta lagu qabanayaa oo ay jiraan guddoomiyaashii oo dhan ee, laakiin isku imaashada bulshada iyo shacabka iyo waxan baa kastoo la diidan yaho waxaa loo diidan yahay faraarka cudurka coronavirus baa loo diidan yahay mashruucaadkii iyo kahortagina waa in la suubiyo sideedaba maxaa yeelay cudurkana asagana waa noo daran yahay oo waa dhibaato isku imaashada intaa unbaa loo diida moogi wax kaloo dhibaya ma jiro laakiin meel walba caalamku waa laga ogya maanta inay world peace day tahay maalinta ammaankana ay tahay aniga kolley shaksi ahaan waxaan ka hadlahayaa oon ka hadli karaa eh, laamaha ammaanka inkastoon ka tirsannahay laamaha waa la kala baxaa annaga national administration government office baana la dhahaa ngawo baana la dhahaa waxaan hoos imaanaa regional coordinatorga ee administrators baan nahay annaga xafiisadaanada iyo bulshada wanaaga ka dhexeeya waxaan ku qiyaasi karaa ninety six percent dhalinyarada amniga kastoo ay ka jiifaan waxaa la rabaa dhalinyarada waa hogaanka berito ayagaa imaanayo jiinkaan hadda ku jirno change agent wax la dhihi baa jiraa inaad bedeli karto dadka ood wax ka bedeli kartaa la rabaa dhalinyarada inay soo baxaan oo biiska ka shaqeeyaan oo ammaanka ka shaqeeyaan aa la rabaa gabdhaha waa ka liitaan inay ka hadlaan aa la rabaa amniga maxaa yeele waxa dhibaysan waa gabar waxa iyadoo yar la guursanayo waa gabar waxa ilmaha lagu furaayo waa gabar waxaanan ammaanka haysan waa gabar gabdhaha waxaan rabaa inay soo baxaan moolasha galaan oo ammaanka ka hadlaan dhaha ummadaada wax u qaba dadkaaga baad wax ku noqonay shacabkaaga inaad ka dhex muuqato wax allaala waxaad qofkaaga ku dhaanta haddaad u sheegi wayso yoomal qiyaamo waa lagu haystaa saa darteed waxaa la rabaa inay dhalinyarta soo baxdo annaga duqay baan noqonay gadan waan baxaynaa ayna bedelaan oo ammaanka ka hadlaan dhaqdhaqaaqa magaalada ee dhibka ay ka hadlaan ilmaha kaloo soo baxayo yarna iskuullada ugu tagaan oo u sheegaan muhiimadda ammaanka wacyigelin waan wacyigelin wacyigelinay laakiin meel walba maanu gaarin oo waa yara gaabsannahay naftaanada laakiin waxaa la rabaa aniga horta intaan dadaali karno waan dadaalaynaa ayagana inay isa soo bixiyaan dadka liidarska ah liidarka maalin buu dhashaa dadka liidarska ah oo xaafadda waxaa la rabaa ilmahan yaryar oo hadda soo kacayo inay horseed noqdaan oo ummadda horseed u noqdaan oo wixii wanaagsan ay u sheegaan ayagana dhexdooda inay isdhex maamulaan oo maamulka iyo bulshada ay ka dhex muuqdaan waa muhiim taasna waan dheeraynaynaa insha allah